العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay weli duruqdii xadiidkii caaisha bal ayaa inoo socdo kollay mu'inahii ugu dambeysay baa inoo hadhsanaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana abubakr bnu abi shaybata wa moxamed bnu اlmusanى wbnu bashaarin jamiica can gundarin qaala bnu اlmusanى xadaثana moxamed bnu jacfarin qaala xadaثana shucbat can اlxakami عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سندka kolley intooda badani waa dadka dee saddexa sheekhe muslimna waa dad aad u badan oo kitaabka kolley qaaliban aan dee aragnaa inta badan moxamed ibnu jacfar gundarna dee isaguna waa nin agteena aada macruuf uguba ah shucbana wuxuu xadiidka ka warinayaa xakam oo xakamkana hore waynu u soo marnay waa nin faqiih oo sikaaru taabiciin ka mid oo reer kuufo oo xakam ibnu cutayba laba yidhaaho caalim ahaa faqiiha horena waan kitaabka ugu soo aragnay cali ibnu xuseinna waa imaamkii jaliilka ahaa ee waqtigiisiina aalubeytkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ninkii ugu mudnaa ahaa ama dadkii waktigiisaba dee kaana dadkii ugu mudnaa ahaa cali zayn ulcaabidiin macruufka kuba ahaa waxaa laakiin cusub caawa dakwaan mawla caaisha manaa mawla caaisha wuxuu leeyahy caaisha ayaa xoreysay kollay malaa tadbiir ahaan bay ku xoreyso muddadbar buu ahaa addoonkeeduu ahaa markii dambena waa xoroobo isaga iyada dee welihiisii lahayd cidfiga marka waa nin addoon ahaa dakwan baa la odhanayay kollay abu camrina de magaca aabihii intaa wax dhaafsanna markaa ma hayno ee isaga kunyadiisa abu camrin ay ahayd waana nin reer madiine oo hiqa ah oo taabiciinteeda xa ka mid ah waxaa saxiixa bukhaari kuba sugan iyadoo dee mucallaq ahaan iyo tarjamad baa uu ku soo arooriyo wa kaanat caaisha yaumuhaa cabduha dakwaanu fi lmusxafi manaa waxa weya caaisho ayuu imaamba u ahaayo wuu tukan jiray walibana xaafid qur'aan ma ahayno kitaabka qur'aankuu qaadan jiray oo waa bukhaari bay kuma sugan tahay waxaa tukinayay addoonkeedii isagu waxa weeyaan dakwaan isagoo musxaf kuba tukinayo ama qur'aankii u aqriyaya taa musxafkii kaba aqriyaya bukhaari bay nooguma sugantaha waa ninta kaa aha kitaabkeena muslimna xadiidkan imakaan hayno iyo xadiid kaloo nikaax inoogu iman doona kollay haweenaydaas bal matalan ayimkaa inde idan la weydiinayo markaa la doonayo in la guuriyo bal xadiidku taas bu ah kaas labadaa xadiis buu ku leeyahay wax kaluu kitaabkeena ku leeyahay oo riwaaye imaba jirto caaisha waxay tidhi haddaba naha qaalat waxay tidhi caaisha qadima rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yimi ayaa yimi liarbacin afar madayna tagtay min dilxijati bisha dilxija la yidhaaho aw khamsin waa shaki xadiidka jaabirna waxay noo soo socoto maalintii afraad in ahayd sida iyadaba riwaayadeeda hore dee mayaa lafdiga dee shakiga ah qayb kaba mid ah oo waxa weeye rasuulka ilaahay markii uu soo xajay xajatulwadaac wuxuu maka soo galay maalin axad ah oy bisha dulxija ay afar tahay ayuu soo galay waqti subaxa fadakala calaya wahuwa qadbaanu dee markaasaa uu ii soo galay ayaa caaisha tihi waa halkii manzilkii ay deganaayeen ayuu iyadii u soo galay walxaal huwa qadbaanu uu cadhaysan yahay kollay dadkii dee waa dawaafkii iyo iyadumay dawaafahayn sidaan soo ogaanay oo markaa caaday lahayd ee dadkii kale dee dawaafayo dawaafkii iyo sacyigiiyo la yimi baa rasuulka ilaahay amray walow markii hore takhyiir jiray inaanu ku ilzaamin uu bandhigay uun waqtigan uu ilzaamiyey inay cid alle ciddii aan hadi wadin ama xaj ixraamkiisu ha noqdo ama xaj iyo cumro wada jira haba noqdee inay fasakhaan xajkoodii bedelaan ay u bedelaan cumro kol hadday camalkii cumrada dhammaysteen inay taxalulaan simi gaabsadaan wixii xaaraamta ka ahaana dee xalaal buu uga noqonayaa taasuu amray iyaguna marka hore dee qaaliban ama xaj bay soo xidheen ama xaj iyo cumro tii bay ka joogsadeen oo ku yar weynaatay rasuulka ilaahay isagu xajkiisii bedelinna ama camal nusugiisii oon cumro u bedelin oon fasakhina way arkayeen oo had iyo goor inay isagana dee waafaqaanna way doonayeen markaa joogsi baa yimi taasuu kaba cadhaysna faqultu waxaan idhi man aqdabaka rasuulka ilaahow yaa kaa cadhaysiiyey yaa rasuula allah adkhalahu allahu naar ilaahay naar ha geliyo habaar waa jumlo ducaaya ilaahay naar ha geliyo dee waxay leedahay ruuxa rasuulka ilaahay ka cadhaysiiya ama waa ruuxaan iimaankiisuba hagaagsanaynba adugu ilaahay naar ha geliye yaa ka ka cadhaysiiyey qaala wuxuu dha wamaa shacarti miyaanad ogeyn oonad ka warhayn annii anigu amartu inaan amray annaasa dadkii biamrin amar inaan amray oo ah inay taxallulaan oo xajkoodii ama xaj iyo cumradii waa jirayba wixii aan hadi wadinayay dee fasakha inay cumro u bedelaan dee cumradiina way dhammaysteen camalkiia marka ay timi gaabsadaan ay taxallulaan inay dharkii qaataan oo wixiiba ay u wada banaanaato faidaa waba hum wuxuun baaba soo kadiyey daadu waa tii fujaayada ahayd wuxuun baaba dhacoo soo kadiyey hum iyagi yatalazaduuna inaanay dee markiiba u dirmin amarkii qaadan ee ay bal matalan ka joogsanayaan ama ay ku taradudayaan oo ay taradudayaan oo xagga aanay u degdegin weeye imtisaalkii amarka iyo daacadiie waaba dee ka joogsi ay ka joogsadeenba inay ixraamkii iyo ay ixraamkoodii ka dhex baxaan oy timi gaabsadaan qaala alxakamu xakam baa wuxuu yihi kaannahum yataraduduuna axsibu anaa xakam ibnu cutaybo xadiidka shucba uu kaba wariyey wax macnihii waa kanoo waayo garanayaayo meeshii in de arrinkaas iyo sababta cadhagna ay taa ahayd ee lafdigii ayuu shaki ka galay ma yataraddaduuna bay ahayd mise lafdi kaloo la mid ah oo macnaha tilmaamaya taas buu leeyahay waxaabad moodaa lafdigii inuu ahaa yataraddaduuna axsibu waan u malayn buu le waa shaki riwaayo aan shaki lahayna way noo dambaysaa marka rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi walow annii istaqbaltu mastad min amrii mastadbartu walow ani macnaa hadday sugnaato ay dhici lahayd ba ani anigu istaqbaltu inaan qaabilayo min amri amarkayga xaggii mastadbartu wixii aan u daba jeediye idhaafay oo macnaa hadday ii muuqato ii daahirto markii horeen camal kaba bilaabayay nusugan bilaabaya waxaan imika ii muuqda oo dee waa kanoo saxaabadii oo doonayay inay isaga un waafaqaan ay ku adkaatay fasakhii uu kuba adkaaday umuurahan imika ii muuqday iyo bal matalan hadduu hore iigu muuqdo oo intii aanan dee camalkan gudagelinayn hadyiga soo kaxayn maa suktu lhadya hadyiga maan soo kaxeeyeen maci macaygoo dee madiina iyo hadyi kamaan soo kaxeeyeenba xataa ashtariyahu waa kay ashtariyahu si aan u iibsado oo dee markan maka ama dee aan iyo halkan aan ugaba iibsado uunoo markaa dambe oo ujeeddadu wuxuu leeyahay arrinkan ii muuqday dee waanu xajkiina inay fasakhaan inay cumro u bedelaan bun kollay wax weyna waa kuba sugnaayo dee cumradii ay dhibsa ay nici jireen ay ku tirin jireen inay abjaral fujuur tahay bilaa xajka in la cumraystaa taasi iyada burinteed iyo ibdaalkeed iyo aahaarteeda tirtiritaankeeda la tirtiro walow rasuulka ilaahay dee laba ama saddex cumro kantan ka horreeyey uu cumraystay baa in bil dulqacdo oo bil xurmo leh haddana waa taa zuulinteed baa jirtay dadka badankoodna hadyi may wadin gees kalena rasuulka ilaahay inay kalba waafaqaan bay jeclaayeenoo waa tanoo ku cuslaatay rasuulka ilaah on taxallulin inay iyagii taxallulaanna way ku adkaatay haddaba umuurahan imika daahire ii muuqday hadday hore igu muuqdaan oo camalkayga iyo waxyaalaha imakay hore intay igu muuqdaan imakaan bilaabaya hadyigaan iska dayn la ee marka hadduu hadyiga iska daayana isna uu fasikhilaa weeye ina imaka hadyigiibaa u diidaya uu soo kaxeeyo walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxila ilaa meeshii waa mino iyo la gaadho waqtigii yoomanaxri ee waqtigii la qalayay ay gaadhaysay madaxyadii naaxirinaha taxallulina weeye taasaa u diidaysa oo ka hor joogtay haddaba taas si aanay u dhicin oon dadka ula mid noqdo hadigaba maan soo kaxeeyen halkan baaba kaba iibsan lahaa xataa xataadan macnaa kay baan ka dhignay waan iska dayn lahaa kay ashtariya siaan uga iibsado min maka ama taa uma axillu waan xalaal noqon lahaa kamaa xalluusan ay dadkuba u xalaal noqdeen ayaan u xalaal noqon lahaa ee waxaana ma yimaadeenba tawaqufkani markay rasuulka ilaahay arkay oo dee wakti laba saddex ama afar sanadood kaba horreeyey waktigan markii iyagoo dee ku talagalay inay maka galaan oo ay cumraystaan qurayshi ay diiday rasuulka ilaahayna sulxigii intuu dhacay uu dee muxsar bay noqdeene uu waa laamayay halkiibuu ku taxalulayay oo dadkii amray inay iska taxalulaan ruuxna uu maqli waayey ruuxna waa u dhaqaaqaya oo waxaan kuba yimi iyo dee tay ku say islahaayeen iyo sidan ay noqoto ilaa markii dambe rasuulkii ilaahay isagu bilaabay weliba biishaarati min umi salama markuu isagii xeertay ayay isku layn gaadheenba dee si ay u xeertaan oo bal markan taasay u degdegeen haddaba rasuulka ilahay dee ficilkiisna waa ka dunaa dad kalena uu ka dunaa dadkii hadyiga waday markaa taasaa keentay tawaqufka kuba keentay iyo dee umuurtaa hore ay xajun in waktigaa la guto mooye u ar aanay u arkahayn dee cumro markaa la gudanaya inay jirtaba uma axilu kamaa xallu kolley xadiidkuna macnihiisun dee waaba sharaxnay horena waa xadiidkii hore inu soo marne laba habeen imaka inala socdun qeyb kaba mide waxadaثana cubayd الlahi bn mucaadin qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbaة can اlxakami أnahu xakam samica wuxuu maqlay caliya bna اxuseyni candak waana markaa saddex taabici baa xadiidka xagga sanad ahaan israacsan oo kala warinaya can caaishaةa radي الlahu canha qaalat anaha qaalat qadima الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay waa yimi liarbacin aw khamsin afar ama shan madayna ka tagtay min dilxija xalaytaan soo sheegnay marka niska hore bisha la joogo in la odhanayo madayna marka niska dambe la gaadhana dee ama khalowna waa la odhanayaa khalat iyo madat iyo wax laba mid ah niska dambena ee baqiyat iyo taasaa ama baqiina iyobaa la odhanaya madayna min dilxija bimithli xadiidi qundarin walam yadkur muu sheeginoo isagu waa ninka aan sheeginin shucba markii horeba sanadka waa inoogu sugnaa waxaa jirtay markii hore shucbo waxaa ka warinaya gundar imakana halkii qundar waxaa jooga mucaad ibnu mucaad haddaba mucaad ibnu caad weeye faacilka yadkurtu walam yadkur muu sheegin mucaad ashaka shakigan min alxakami xakam xaggiisa ka ade fii qowli yataradaduna yataradaduna unbuu yidhe laakiin lafdigan dambe ahaa qaala alxakamu kaanahum yataraduduuna axsiba oo shaki uun ah dee bal matalan taas isaga riwaayadiisa iyo lafdigiisa kumay sugnayn xdثnي محمد بن xاtم qال xdثna بهز qال xdثna وhyم qال xdثna cبداللahi بن daوس عن أbيه عن عائشhaةa رaضي الله عanها أنha أhlت dadkana waa dad ayn soo wada maray وhaybna waa وhayb iبن khاaلد oo nin saaبco kamida ama atbaacu taabiciintii raggoodii waaweynaayo ثiqaa weeye oo rijaalu sita kaba mida nin kale oo وhayb iبن الwardi la yidhaahna kitaabka waa ku sugan yahay wax وhayb la yidhaahna labadaasun baaba jira mid waa rijaal sita midna kaa kale waa muslim iyo mala bukhaari lama lahan wahayb bn lwardi kani waa wahayb bn khaalid wuxuu yihi markaa can caaishata radi allahu canha anaha ahalat waxay ixraamatay bicumratin cumro ayay ku ixraamatay asalka hore ihlaalku saynu soo maray dhawaaqa lagu dhawaaqayo talbiyada ayaa ihlaal la yidhaahaa laakiin markii dambena dhawaaqka soo sare loo qaadaba ihlaal waa la odhanaya demaya asalku waa rafcu sawtia laakiin waxay meelahan oo kale rafcu sawt bitalbiya markii dambena iyadoo tawasuc ahaan ayaa maxaa la isticmaalay ahalla in laba isticmaalo xataa rafcu sawt ma yaani jirina bimacnaa axrama oo ruuxii waa ixraamtaydii xataa dhawaaq sare loo qaadaya anayaba jirin ba in ihlaalkii loo isticmaalo ahalat haddaba bicumratin cumro ayay ixraamatay oo markii ay dee ixraamatay iyadu faqadimat waana iyada marka dambe ee ixraamkeedu dee xalaysan umuurahan isu soo geysaneen kusoo jamcinaynay awal alxaal xaj bay ahaydba markii intaan maka la soo gelinee dariiqii laguma sugnaa rasuulka ilaahay dadkii amrey xajkoodii wixii aan hadi wadani inay fasakhaan ayaaba dee ay cumro markaasoo ay noqotay taa cumro oo mutamatico ay isu beddeshay faqadimat way timi maka walam taduf bilbeyti beydkiina may dawaafin oo waxa weeye xataa xaadat ilaa xayd oo ujeedadu imaatinkeedii marka dee intaanay soo gelin baaba xaydkeedani ahaa saa daraaddeed beydkii may dawaafin fanasakat ilmanaasika kullaha ay nasakat waxay la timi ooy dee samaysay almanaasika manaasiktii kullaha waa maca xajkii markii ay xajka cumradeedii u geysay oo dee hadday tahay wuquufkii carafa iyo hadday tahay mine iyo musdelife iyo acmaashii xajka wixii aan dawaafkii ahayn iyo sacyigii waqad ahalat bilxaji xaj baanay markii dambe exraamatay markaa kolley alfaadahan ee kol kol buu yar ishkaal yar imanaya si haddee marka leega ama xaggii laqbada iyo cumray xarmatay oo lafdigan ah makay timi walam taduf bilbeyti xataa xaadat oo daahirka la odhan karo ee markii hore iyadoon xaydba lahayn bay soo gashay makee intii aanay weli markaa dawaafin ayaa xayd ka yimi waxaan soo ogaaninay intaan imaka soo gelin laakiin lagu soo dhawiyo xaydkeedaasi inuu ahaa waqad ahalat bilxajina macnaa waa mudkilata lahu cala alcumra sida axaadiisii iyo riwaayaadkii intan ka dhaadheeraa baan ku soo maray iyadoo cumradeedii jirtay ee u suurto geli weyday inay dhammaysatay ka taxallusho inay way dawaafi kari weyday sacyigii markaa muxrimay ahayd baaqi bay noqotay maalintii tarwiye markii lasoo gaadhay ayay xaj haddana dib u xidhatay u exraamatay waxay isu beddeshay halkay mutamatico ka ahayd ama muctamira waxay kaba ahayd qaarinay isu beddeshayba taas oo waxa weeyaan iyadoo markii hore mutamatico ahayd dee cumrada keliya jirta ayay qaarine isu beddeshay waxaana iska jirta ruuxu hadduu marka hore cumro exraamto oo intaanu dawaafkeedii laba iman weli waa exraamkeedii waa horeeye mutamatic baabu noqonaya intaanu weli camalkii dawaafkeedii laba iman inay kol hadduu dawaafka bilaabo wuxuu gudagelaya asbaabtii taxalulka oo dawaafkii saciga kol hadduu dhamaystiro dee khalaas taqsiirkumaa hodho camalkeedii waa dhammaadee weli aanu dawaafkii la imanoo uu xaj markaa dib u xidho biijmaacihim markaa qaarin buu noqonayaa kolley khilaafkooda waa haddii xaj horeeyey oo bal matalan cumro mau gelin kartaa iyo taas be bal markaa waxa weeye taas oo dhan waxay u samaysayna ihlaalkan xajka oo kale waxay u suurto geli waayey cumradeedii inay dhammaysato oo ay ka taxallusho ee xaydkan u diiday dawaafkii iyo sacyigii daraaddeed taas markaasay ahalat bilxaji faqaala laha nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yidhi yowma nafri nafriga ama maalintiisii nafri waa maalintiidii ay mino ka soo ambabaxayeenba xajkubana laba nafri buu leeyahay oo nafru lawal iyo nafru thaani laba yidhaaho maalinta labiyo tobnaad ruuxii mutacajilka ahaa hadduu intaa ku dayso iska baxo waa nafru lawal ee hadduu dhammaysto saddex iyo tobanka gaadho uu markaasna ma waa nafru thaani iyagu kolley way dhammaysteen oo rasuulka ilaahay bay laba socotee markii ay soo dhammaysteen hawshii mino soo dhammaysteen maalintii ciiddana way dawaaftay dawaaf iyo sacyi cumradeedina may baabi'ine way jirtay xajna waa tan ku soo biirisoo qaarinay ahayd ayaa markaa rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi yasacuki waa kugu fillaanayaayo dawaafukii dawaafkaagan aada imaka beydkii dawaaftay iyo safe iyo marwo dhexdoodu lixajiki wa cumratak wa cumratiki adiga xajkaagi iyo cumradaadii waa kugu filan yahay oo markii hore dee cumra bal maxaaladeedii labaad ay ahayd mutamaticay noqonaysay oo dee dadkii kale badnaastay yeedheen hadday u suurto gashoon xaydkani kaba mancin way taxalluli lahayd dawaaf iyo sacyi horey laba imalayd kiibaa adkaaday ama suurto geli waayo xajkii baa ka soo gaadhay haddaba markay qaarino noqotay dawaafkan maalintii ciiddii ay dawaaftay iyo sacyigaas ayaa cumro iyo xajkiiba u wada noqonayey markaa cumradeedna sidaan soo marray alfaadaynu soo marray iska daa iyo faraha ka qaadiyo waana dee aan markaa horeba kuwa soo sharaxnay iska daadu maaha ama urfudiidani maaha halkaasay ku baaba'aysaaye camalkeedii imaka dee inay kuma suurto geliye iska daayo waxa weeye markaa xajkii un imaka dib u niyood bay ahayd markaasaa rasuulku muxuu ku yidhi intana xajkiiyo cumradiiba way kuu dhantay imaka qaarino dee xajkiiyo cumradii waa camal keliya labadiiba way isu kaa raaceen taasuu ku yidhi faamat way diiday diidmadeedu waa maxay kolley dadkii badnaa oo dumarkii rasuulkae kaleba ay kaba mid ahaayeen dee cumradoodii horey u dhammaysteen cumro gooniyay ahayd xaj gooniyana haddana dib bay u xajeen oo dawaaf kale iyadii waa kuwan iskaba raacee dee xaydkaasi uma diiday inay iyadu waxay dooneysay cumro gaara iyo xaj gaaray dooneysay oo inay macnaa ku kaaftoonto intaas oo cumradii adii haro ee imaka xajkan u dhex gashay in ay kuma kaaftoonto taas bay diidayo waxay leedahay saynu hadalla u soo marray kuwana ay noo dambeeyaan dadka laba camal bay la laamayaan laba ajri oo dee kala soocaan anigu see mid keliyaa la laamayaan markay taasi dhacday ayuu fabacata diray biha iyadii waa bcaaisha maca cabdالرaحmaan walaalkeed cabdالرaحmaan buu raaciyey ilى tanciimi tanciim buu u diray factamarat way soo cumraysatay bacd اxaj oo markaa laba cumray yeelatay cumradii xajkeedii la jirtay way u dhammaatay oo taas cumro kalena way yeelatay oo xajkii dabadeed ay laba timin bal weli riwaayaadku way noo socdaan dee waan isku celcelinaynaa una waa xadiidkii alfaaduhu baa kolkol aad moodaa yar kolkole dee yarku isku yaka is isku isku kaa taagaya sababto alfaadaha laakiin marka dee riwaayaadka isla waa doondoonna macnuhu waa caddaanayaa وxadaثnي xaسن بن علي الxulwaniي qال xadaثna زayd بن الxbاb qال xadaثnي إbrahيم بن ناaفiع qال xadaثnي cabdاللahi بن أbي نجيح عن مجاhiد عن عائشhaة رaضي الله عنها أنaha caaشha xaadت way xayday bsarifa meesha sarif la idhaah markay marayaan ay halkaas soo gaadheen waa meel aan maka kaba dheerayn oo toban mayl ama in kaba yar ay yidhaaheen way u jirtaa ayay ku xayday muctamirana waa dee markii horena xajkoodina waa la fasakhay oo cumray u bedeshay fatadaharat waxay daahir noqotay bicarafata carafa oo maalintii carafa intii hore o dhan xaydkii bay lahayde carafa ayay daahir noqotay faqaala lahaa rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam bal adigu halkan carafa inay daahir noqoto nooguma sugan waana riwaayada mujaahid can caaisha kule qolooyinka kale siday kuba wariyeenna maalintaas nafteeda daahir may ahayn bal dee kitaabkay kuba sugan tahay ee yowmu naxri bay daahir noqotay taraajixiina maalintaa bal hadday dee malaad bilowyo aragto dee ama dhiggii yaraadayo dee calaamaadkii duhuurka u muuqday u mooye maalintaa nafteeda xaydka way lahayd lafdiga misaada waayo riwaayaadka kale ay noo caddaynaya taraajixina waa riwaayaadka kale ee yowmu naxri bay daahir noqotay ibnu xasmigana wuxuu idhaahaa xaydkeedu wuxuu bilaabmay maalin sabti maalin sabtina waa dhammaaday daahir noqotay taa wuxuu leeyahay maalintii ay soo geli maka soo galeen maalintii ka horreysay xayday axadna way soo galeen baa nidhoo sabti bay ahayd markaa taas ciidu naxri ama yowmu naxrina maalintaa inay wuquufkii jimcu ahaa rasuulka ilaahay joogsadeye yowmu naxri sabti bay ahayd waana maalintay daahir noqotay oo dee taas haddaba waa tanoo maalinta dawaafkiiyo way la timi nafteediiyo dawaafkii ifaadoon faqaala laha rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu ku yidhi yujziu canki macnaa uu kaa gudayaayo ajza yujziu ijzaan waa kaa gudayaa jaza yejzi haddii la yidhaahana dee malaa macna ma diideenba oo tulaati laga dhigo canki adiga xaggaaga dawaafuki bisafa wاlmarwa dawaafkaagan aada safiyo marwa dee dawaafkii kale markaa beytkuna waa kaba horeeya oo aad la socdaaye kaasaa kaa gudaya can xajiki wa cumratiki xajkaaga iyo cumradaadiiba intaasaa kuugu filan xajkii waa kuu dhammaaday cumradiina way kuu dhammaatay dawaafkaa keliya dee waana sii qaarinkaa rasuulka ilaahayba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa suu yeelay oo walow uu dawaafkii dee quduub dawaafay sacyigiisiina raaciyey maalintii dambe dawaaf keliya unbuu laba yimi oo xajkiisi iyo cumradiisiina qaarin buu ahaaye intaasaa ugu filaatay iyadu dawaafulquduum unbaa kaba maqnaa aanay laba iman markaa horena haddaba waxa weeye way kugu filantay taas buu yihi iyadaa laakiin haddaan jeclaysatay dee bal intaa wax kaba badanoo inay cumro gaara yeelato bal welina riwaayaadka waxbaa inoo dambeeyee bal waxaa lafdigan imakaan hayn iyo lafdigii riwaayada hore oo isagu wuxuu ahaa daus xadiidkiisii can caaishata yasacuki dawaafuki lixajiki wa cumratiki iyo ka dambe yujziu cankidan wuxun bay dee horena waan dee ku yaro celcelaynaa horena waan usoo marray waayo alfaada qaarkood aynu soo marray ayay tani inoo sharxayaanoo wixii looga jeeday inoo caddaynayaane inay qaarino ahayd cumradeeda aynu soo marray ku soo marray faraha ka qaadna faraka qaadkaasi ama iskadayntaasi inaanay ahayn wax iyadi way burtaye iskabadaa kol haddaanay ku suurto gelayne macnaa camalkeedii aad ku jiri lahayd eed solo lahayd dhammayso kii iska daa weeyaan iyadoo keliyao imika kuma suurtogelayse waa kan cumradeeda way u xidhnayd dee xajka iyo cumrada iyo waxay acmaasha kalena kaga duwan yihin iyagu niyo khuruuj imika hadduu islaa waxaan iskaga salaadii iyo tan iyo iskagaba bax dee waa kaga baxaya niyo khuruuj lagagama baxo camalkoo la dhameeyunbaa lagaga baxaye iyada iska dayn iyo waxyaalahaas lagagama baxayo bal taasba weeye in arrin kale oo bal halkan iyada inoogu sugan xadiidkan mujaahid baa caaisho ka warinaya waxaana jira qolooyin akaabirtii xufaada kaba mid ah ibnu maciin iyo abu xaatim iyo rag leh ayaa waxay leeyihiin mujaahid caaisha waxba kama maqlin mujaahid caaisha waxba kama maqlin saas labaa in jaamicu taxsiil sheeka le waa calaayi asaaniidda mursalka ee badanee uu soo arooriyo ayuu mujaahid can caaisha wuxuu leeyahi kama cabireen mujaahid can caaisha waa mursal macnaha ujeedadu riwaayaadka mujaahid caaisha uu ka warinaya irsaal baa jiroo kama maqlin bal taasin waa say xufaad kala duwan ayay kuba tagaanoo sanadkan markaas de waa waxaa la odhan karaa muslim isdraag baa meeshuu jira laakiin horta mid weeyaanoo sanad ka horeeyaan haynaayo daa-uus can caaishatoo dee la og yahay inuu wax kaba maqlay oo waa iska ta mutaabaco in yuktafaru fi tawaabic ma laa yuktafaru fi lusuulla waxyaalaha mutaabacaadka loola yimaadana kolkol waxaan shuruudii gaadhsiisnayn ba ayaa la aqbalaayo dee inay waxun bay shaahidu yihiin ama ay raacayaan taasi waa jawaaba laakiin jawaab kalaa jirta oo in arrinkan muslim oo kale dee sad muqadimadiia kusoo maray isagu haddii labada shaksi ay hagaag isu soo gaadheen suurtagalla ay tahay macnaa inay kulmi karaan oo dee beled ahaan bay ku kulmeen meelo ay ku kulmaan baa jirto waxa weeyaan suurtagalla weeye inay sarki karaan ay kulmi karaan tadliisna meeshii aanu jirin isagu waa ku kaaftoomayo waa taa masaladii mucancankaba muqadimadeeni kuba soo maray ee mujaahidna hagaag buu soo gaalay caaisha in belbelede kula kula kulanba oo markaa in mucaasaradoodii iyo imkaanuliqaa waa jirtaa wixii aan liqoodu suurtagal ahayn buu didan arrinta taasna iyadna waa wax kaloo aan leenahay halkan way xoogeyn arrin kalaama jirto xadiid bukhaariga muslim ay wariyeen ayaa wuxuu kuba yimi iyadu laakiin nin kale wax kaba warinayay salaad duxa iyana waa lagaba hadlayay ayaa waxa uu lahaa si wax xujradeedii caaisha dhinaceeday fadhiyeenoo waxaan maqlaynay istinaana caaisha taasna waa maqal wax ka maqlay keenaysa waxaa kaloo nasaa-i kuba sugan inuu yidhi xadadatnii caaisha markaa waxaan leenahay bacd alakaabir oo xufaadii ahaa ha ku tageen inaanu mujaahid caaisho wax ka maqline laakiin waxyaale inoo sugayaa jirta inuu caaisho kaba maqlay oo bal waxaan leenahay caaisho waa ka maqlay axaadiisu kaba maqlay yaanay badnaanin be waa ka maqlayoo markaa cillo maaha imaka xadiidkan ama dariiqan lagu cileeyo ee umuuro kaleoo qabuulkiisa keenayana waa taan horreysiinay welina axaadiisi way noo socotaa dariiqdii weli kabaynaan bixin وxdثna يحyى بن يحyى الحاrثي qال يحyى بن حبيب الحاrثي قال xdثna خالد بن الحاrث قال xdثna qرة بن خالد قال xdثnي عبدالحميد بن جبير بن شhيبة قال xdثتna صفية بنت شhيبة haweeney la yihi ru'ya bay leedahay rasuulka ilaahay way aragtay dee yani riwaayo saasaba lahaanin qaalat waxay tidhi qaalat caaishaةu رadي الله عanهa ayaa tidhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay waa habeenkaas markii mino laga soo dhaadhacay muxasab ay yimaadeen ayarjicu nnaasu dadku miyay la laabayaan biajrayni laba ajri waa laba camaloo kala duwan bay leedahay oo cumro gaaray mar dhammaysteen hawsheedii baa jirtay dawaafkeed iyo sacyigeed iyo taqsiirkeedii haddana xaj kale intii inleeg ay kuba celiyeen iyo de wixii xajkula dheeraa cumradii iyadu se waa tan taa horeo dhani umay suurtogelin camalkeedii haba yeelato qiraan ha ku yeelatee ma dadku laba ajri bay la laamayaan waarjicu biajrin aniguna ajri dee rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhiba way kugu wada filantahay labadii ajri way wada leedahay cumradiina way u dhan tahay haddana iyadii baa jeclaysatay doontay camal gaara oo bal cumro gaara fa amara wuxuu amray cabdiraxmaan ibn abi bakrin an yandariqa biha inuu la kaco ila tanciimi tanciim waa halkii ugu dhoweyd meel al meel xilli ah xalayna waxaan soo maray inuu yidhi iyada xaramka kala bax laakiin halkii uu lahaa u bax riwaayaad kala duwan baa tanciim inuu rasuulka ilaahay taksiisiyey ama tacyiiniyey nooguma timotani ay kaba mid tahayen qaalat waxay tihi caaisha faardafanii khalfahu faardafanii wuxuu igu qaaday khalfahu gadaashiisii oo calaa jamalilah awr uu lahaa oo awrkiisii ayuu isaaray oo igu qaaday isagoo de isagu ka horeeyay in ay kaba dambayso qaalat waxay tihi fajacaltu waxaan gudagalay waana habeen tanciim bay kusoo ku socdaan dhulku waa dhulkaa cidlada ah dadkiina xajkaaba dee taas markaasaa waxaan bilaabay bay tihi arfacu inuu kor yeelaya khimaarii hagoogtaydiio axsuruhu ama axsiru siinta kasradeed iyo damadeedu labadaba labada wajbo way ku bannaan yihiin ficilka aan ka faydaya can cunuqi oo dee ina cidlay marayaan walaalkeedu baa meeshuu jooga marka hagoogtay hagoognayd bay luqunteeda iyobay banaynaysa kaba qaadaysay fayadribu rijli markaasaa cabdiraxmaana hayratan calayha iyo taa sababala taa diidan ayaa lugtayda ayaa wuxuu ku dhufanayay de ama shaaluugii u watay iyodena raaxiluu fuushan yahay kollay sawdkiisii ama wax laba mida bicilati raaxilati bisababi cilati ama bicilati raaxila waa raaxiladan bicilati bisababi cilati darbi raaxila raaxilada garaaceeda sababteed oo wuxuu isagoo uguba marmarsoonaya ama kaba dhigayo inuu raaxiladii ku dhufanayo ayuu iyada lugta kaga dhufanayay qultu lahu deetaa waxaan ku idhi wahal taraa min axadin maxaad cilaadaysan adii leedahay cid miyaad aragtaaba dhulkaa cilmadaad maraynaa cidba miyaad aragtaa aan iskaba qariyo taasaan ku odhanaya qadciya baankan biciladan ayuu kaba dhigay lafdigu inaan ustanba ahayne uu yahay binacli sayfi oo kale iyo ujeedadu seeftiisa dabadeedii ayuu kuma dhufanayay laakiin kollay hadal fiican le imaam nawowi waa leeyaho macnaa lugteedu kuma dhufanayay bisabi raaxil oo isagoo iyada u qasdaya laakiin si wuxuu marka hore de uu shaaguga qaadanayo uu awrka kuma dhufanayo ay arrintu ay u eg tahay se iyada inuu ku dhufto uuma qastayo ayuu dee ku dhufanayay markaasaan odhanayay uma cid waad arkaysaa meel cidlaan ku jirnaayo meesha ruuxa ajnebiya inay dumarkii markii ajnebi meesha ka muuqdo ayaa la amraytane ruux ajnebiyan iska qariya miyuu meesha jira waa habeenkaa madoobe dhulkaa cidlada ay marayaan baan qaalat waxay tihi faahlaltu bicumratin cumran soo exraamtay uma aqbalnaa waanu soo qaabilay xata intahaynaa oo waxna markay cumradiiba dee way soo waxa weeyaan xaggii bay ka soo noqdeen xata intahaynaa markaasay dawaafkii iyo sacyigii way dhamaysteen iyo cumrada camalkeedii xata intahaynaa ilaan soo gaadhnay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam walxaal waa bilxasba weli isagoo muxasab jooga habeenna ay tahay ayaan ugu nimi saasay tidhi bal kolley de waa umuuro iska yar celcelin bay noqonaysaa xalayna kolley waxoogaa baan kaba soo yar sheegnay laakiin masale aynaan intii hore soo qaadin baaba jirta oo ah masaladan takraaru lcumra cumrada oo lagu celceliyo xukumkeed muxuu noqonayaa oo sanadii de kolley waxaan filayaa culimada mucdamkood iyo caamadoodu ruuxu inuu cumro wax ka badan sanadii cumraysan karo inaan wax maaniciyo wuxuu diidayaa jirin bal fadligeedii ay leedahay taas baa qowlkoodu yahay rasuulka ilaahina xadiidkii صaxiixa alcumratu ilى اlcumra waa kaa iyo wixii la socday kafaaratu lima baynahuma ama lima baynaha cumro ilaa cumradii kale oo hadduu ruux mar cumraysto cumro kalena cumraysto kafaaray uba noqonaysaa waa xafi iyo boorin laysku boorinayo takraar اlcumra haddii dee waxa weeyaan cumro wax ka badan waana jiraan culimadaas bacd amaliki baa filaya iyo qolooyin lahaa malaa sanadii mar un baa la cumraysan karaa alxaasil waxaan leenahay xadiidkan caaisha bal xadiidkaa kale eba haddaan iskaba daynayn horena kitaabka ugu soo marnee boorin takraarulcumra keebanayay waxay noogu sugan bil keliya dhexdood caaisha laba cumro inay cumraysatay cumra waa tan xajkeedii la socotay haddana markii ay xajkii camalkeedii dhamaysatay waa maalintay dhamaysatay dee maalintii saddexiyo tobnaadee ay dhamaysteen habeenkeediiba cumradan kale baa rasuulka ilaahay amarkii ay uguba baxday haddii arrintu wax jidaysan aanay ahayn de iyada dalabkeeda iyo jeclaysigeeda rasuulka ilaahay ma ogolaadeen waa kan isagii camray ee ay soo cumraysatay bal matalan taas oo kale kollayna siday noo dambaysa way yeeli jirto beryihii dambe markay soo xajto cumrada xajka dabadeed way cumraysan jirtay anas baa iyadna ay dee soo aroortayba inuu markaa uu sooba xajo intuu yar joogo horta dee si timihii wuxuu xiero uu helo markay timihiisu yar madoobaadaan inuu bixi jiray oo uu soo cumraysan jiray bal waxaan leenahay wax maanica waa su-aal soo noqnoqoto dee ninkii xajka tegay ama la islaa waxbuu yar fahmaya hadiyo goor dadka ku badan ma cumraysan karaa ma cumraysan karaa taasi waa su-aal aad iyo aad u badan oo waxaad mooda waayo sababta waxaa jirta hadalkaa horena waa jiray qolooyin kaleo iyaguna lemay takraarulcumra dee waktiyadan takraarulcumra ba cumro lagu celceliyaayo ma jidaysta iyo taas iyaguna odhanayaa jirte laakiin waxaan leenahay dee wax imaka halkan lagaga jawaabiyo wax lagu diido taasi ma jirto allahuma dee ruuxu cumradii camal bay lahayd dawaafkii iyo sacyigii iyo haddana xalqa ama taqsiir hadduu isagu maanta intuu cumraystay uu timihiiba wada xiirtay oo wax makiinadii ay martaaba aanay ku hadhin oo haddana idhaa beritaan ku noqonaya ama taas haddana waan ku noqonaya dee kolley waa lagaba roy haddii ay meeshii ay jiraan wuxuu dee xiiri karaa ama xajka dabadi isagoo taasoo san cayisha rasuulka ilahi ufasaxay wax khaasa maaha bal markaa waxaan leenahay waa shay iska ba waa banaan tahay wa arintan kale xadiidka inoogu sugan kolley imaam nawwine halkan raximah llahu tacaala dee hore anu yar qadimnayba waxaa ku sugan inay markii ay cumradii soo dhammaysteen rasuulkii ilaahay xasba ama muxasab ay ugu timi waa halkay deganaayeen ee dee waxa weeyaan maka iyo waktigaas magaalada iyo mine u dhexeeyey ee maka xaafadahan maka un meeshu ay kaba mid tahay oo dee dhinacaa ma mine xigto wey xalayna waxaan soo aragnay inay tidhi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaanu waxa weeyaan la kulanay wa huwa muscidun min makata wa ana munhabidatun calayha amase ana muscidatun wa huwa munhabidun minha oo inay dariiq kuga kulmeen isagoo ama baxaya iyadna ay soo gelayso ama isagoo isagii waxa weeyaan kaa iyadoo dee iyadii baxaysa isagu gelayaba adigu taas inay kuba kulmeen bal taasna xadiidka waan kuba soo aragnay marka waxa weeyaan in waju jamci xalayna waan ishaarnaybe rasuulka ilaahay markuu diray walaalkeedii intii muxasab iyagoo degan habeennimo uu diro u diray xaggii tanciim waana ti aynu soo marray meel inuu kula ballamo yihi halkaasaa mawcidkeenu yahay ayaa rasuulka ilaahay intay maqnaayeen buu u baxay dawaafkii dawaafulwadaac waayo habeenkaa way baxayeen waagigumu beryahayn maka dawaafkii bay u baxeen markaa beydka markaa wuu qasay si uu dawaafulwadaac ayuu soo laabmay dawaafulwadaac iyo haddaba markaa uu kaba soo laabmay ayay iyagii kulmeen isagoo isagii dawaafkii kaba soo baxaya iyaguna soo gelayaan isagii dhamaystay oo iyaguna soo gelayaan oo xaggii kaba yimaadeen ama adigu waktiyadaasaa kulankoodu ahaa markaa rasuulka ilaahi wuxuu kusoo noqday manzilkii dete manzilkii bay ugula yimaadeen oo halkii bay deeto tegidii ay noqoto bal riwaayaadka kolley sida dee ay tahay waana sida nimanka halkan sharaxayana iguba wada sugan taas bay noqonaysaayo maaha wax dee isyar burinaya ama iskhilaafaya ma ahan xadثna abubكر بن أbي شhaybة بن نmayr qال xadثna سفyاn عan cمr qal أخbarah cمr بن أوس qال أخbarnي cبدالرحمن بن أbي bكr أن النبy صلى الله عليه وسلم أmrh an yurdif عاشha bal سفyاn waa سفyاn بن عuyeyne cmrina marka waa cمr بن dinar ishkaal ma jiro kolayna taa iska dabdisaan waa muhim kol aduu سفyاn iyo cmrku iطlaaqaya waa cمr بن dinar cمr بن أوس بن أbي أوس oo nin reer ضaئف ahaa taabici weyna taabiciinta raggii ugu waaweynaayeedo hiqaana horeynu usoo marayo waa ninkan isma camr ibnu dinaar waa taabiciya uu kaba warinayo cabdiraxmaan ibnu abibakarna waa kaa saxaabiga jaliilkaa markii reerku islaamay abubakar iyo qoyskiisa ay islaameen isagu ninkoodna wuu ahaa waktiyada ma islaamin oo isagu waa ka dambeeyey qoyska oo dhan waayo marka la eego dee caaisha isku hooyay ahayd umurumaan baa wada dhashay asma kalabah bay ahaayeen cabdullaahi oo isaguna hijradii qeyb weyn kaba qaatay isagu markaa qolooyinkaasi horey u wada islaamiye laakiin isagu waa dambeeyo qubayla fatxi maka xataa beder dagaalkii waa joogay isagoo xagga gaalada ka socdo dhinaca kaba dagaalamayey kol baaba abubakar doonay inuu u baxo bal markaa laakiin islaamkiisaa dambeeyey oo bacd alxudaybiya unbaa kolley islaamkiisa uu ahaa markii dambena dee waqti dambe kolley waxaaba yidhaha saddex iyo kontonkii hijrada ayay dhimashadiisa ayd si fajo uu ku dhintay dariiqa maka waa suurtagalna inuu waktigaa ka dambeeyey waayo maalintii sacd ibn abi waqaas dhintay saynu soo marnay wuu joogay oo waa noolaayo waa ka dee aynu dikrigiisa aynu kuma soo marnay maalintaa sacad dhintay ee meydkiisa la keenay madiina ama dee masjidkaiyo laba keenayey sacadna shan iyo kontonkii hijraduu dhinto markaa kolley saddex iyo konton kutubta taraajimta kuba sugan waxaa daahir aynu kala dambeeye bal adigo cabdiraxmaan waa kaasi waana shaqiiqo waxa weeyaan caaisha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam amarahu wuxuu amray an yurdifa caaishata caaisha inuu fangeliyo oo u ku qaado raaxiladiisa oo fa yucmiraha min atanciimi tanciim uu kasoo cumraysiiyo xadaثna qtaybaة بn saciidi ومحamed بn rumxi جamيعا عan layث بn sacd qala qtaybaةu xadaثna layث عan abi zubayr عan jaabiri radي الlahu canه anahu qaala jaabir bn cabdالlahi ba wuxuu hi abina waa صaxaabi isaguna jaliil ah oon uxud shahaadadeedii kaba mid ah radي الlahu canhu baabaan leynay markaa isaga jaabir iyo abihiba cabdالlahi بn xaram aqbalna waan soo qaabilay muhiliina xaal aan nahay kuwa talbiyeysanaya maca ku dhawaaqayaba dhe maca rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisa bixajin xaj mufradin la gooni yeelay oo wuxuu leeyahay markii aanu madiine ka nimi aynu maka xaggeeda u soo kacnay waxaanu ku dhawaaqaynay oonu ku talbiyeysanaynay xaj keliya adigu markaa tani maxay tahay de ina riwaayaadkii waa ti aynu soo marray iyo marka la ego saddexa noocba inay banaayinna waan soo ogaanay waxaana xadiidka caaisho kusoo ogaanay kuwa cumro keliya ixraamtay kuwa xaj iyo cumro wada jira ay xaraamtiyo kuwa xajinay jireen marka xadiidkan jaabir wuxuu ku xambaariyay intoodii badnayd buu kala cabirayaa inay taas ay ahayde kuwa qiraan ahaayo xaj iyo cumroba wada markaa wada exraamnaana way jireen mar rasuulka ilaahay ee waadi caqiiq markii lasoo gaadhay qiraan baabu ahaa iyo kuwa iyagu cumro keliya ahaanee bal waxaan leenahay waa intoodii badnayd buu kaba warramaya kolley jaabir ibnu cabdillaahina asxaabtii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee xajkiisii inooga soo noo soo naqlisay sidii rasuulka ilaahay u xajay waa ninkii ugu siyaaq fiicnaa uguna taabsanaa in sha allahu tacaala ana casharkan ka ka dambeeya ayaabuu inoogu iman doonaa rasuulka ilaahay xajkiisii seebaa uu xajkiisa u dhacay maalintii uu ka soo baxay madiina ilaa markii ku laamayey isagaana inooga warrami doona marxalo marxalo tallaabo tallaabo iyo camal camal waa xajidka iyo a xajkii rasuulka ilaahay bacd alaymana ay si gaara uga sharxeen haddaba markaa tani waa aqlabkoodii baan leenahay xaj keliyay ahayd dee cumro iyo waa taa qayb kalena way jirtay baan waaqbalat caaishatu radi allahu canha eeg caaisha way soo qaabishay bicumratin cumro waa taani xaal baan iyadana leenahay xataa idaa kunaa markaanu nahaan aanu ku sugnaanay bisarifa meesha sarif la yidhaaho ayay cara ka taxayday xalaytaynu kolley ama afcaal iyo asmaaba ku tacalluqsadoon xaydka iyo magacyadiisa ayaynu xalay soo maray marka waxaa la yidhaha caraka tacruku waa saa dakala tadkulu oo kale caraka tacruku carka ama curukan baan ujeedaa qacada taqcudu qucuudan macnaa xaabad way xayday weeyo manaa ficil ahaan oo caraka yacruku caraka tacruku maselkiina curuk buu noqonayaa bal waxa weeye haddaba hawe caaisha way xayday markii halkaa la joogo xataa idaa qadimnaa markii aanu nimid ee meeshii waa taa rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi oohinteediiy waynu soo marray wuxuu faray waa ti aynu xadiidkeediiba kuwa soo marray duruqda badan lahaa xataa idaa qadimnaa markii aan nimid ayaan dufnaa dawaafnay bilkacbati wasafa walmarwa kacbadii waanu dawaafnay safiya marwo dhexdoodiina waanu sacyinay waana caaisha kuma jirto markaas manzilkii bay joogtaaye waa dee dadkii kale ade iyo dee dumar xayd lahaayo kale jireenna dee caaishun bay la xukum ahaayeen fa amaranaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuuna amray an yaxila inuu taxallulo mina xaal uu naga mid yahay annaga man lam yakun ruuxii aanu sugna ahaanin macahu maciisa hadyu oo markii ay dawaafkii iyo sacyigii eeg markii hore hadda waa soo aragnay intii aan la soo gelinba arrinkan ee laakiin ninkii jeclaada buu yidhi maanta ilzaam bay ahaydoo markay dawaafkii iyo sacyigii dhammeeyeen ayaa nin alla ninkii aan xoolo uu soo kaxeeyey oo islaa xarabka ku qal aan wadin oo dhan buu yidhi taxallula macnaha xajkiinii ama qur-aankiinii wixii cumro u bedela un qaala wuxuu yidhi jaabir faqulnaa waxaanu nidhi xilun xilu maada macanaa wa ayu xillin huwa xalaalnimadani maxay tahay taxalulkani ujeedadu ma taxalul juzya waxyaalaha qaar baa noo banaanaanaya mise waa taxalul dhan oo dee kollayna waa istiqraab iyo iyagoo rasuulka ilaahayna muu taxalul ahayn waktiga caynkanana may aqoono kol haddii xaj u soo baxaan waktiga xajka ay tahay xajun baabay soo xidhan jireen qabla alislaamba bal cumrada waxay ka dhigi jireen beryo dambe safar markay baxdo dabadeed ayuubaaba la cumraysan karaa bay odhan jireen waana inoo dambaysa inay dee ku tirin jireen afjar alfutuur oo hay kaba cabiri jireen de markaasoo markaa adugu waxa weeye idaa cafa markaa bara dabar wa cafa alahar وحلت صفر حلت العمرة ama وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتبر kitaabka inooguma iman doontaa waktiyadii ta yaqaane markaasayna xalaalnimadkani muxuu yahay oo xilu maadaadan manaa sa lafdiiba inoo dambeeya wa ay il ayu xilin huwa xiligan ama taxalulkani muxuu yahay taasaanu nidhi markaasa qaala rasuulka ilahi wuxu uhi alxilu manaa alxilu waa taxalul kulluhu dhammaantee waa xilli dhan weeye waa xilli dhan ama yajuusu alxilu kulluh oo waxaan idin farayaa waa inaad si dhan a u taxallushaan dumarkii baa idiin banaanaan libaaskii baa idiin banaanaan diibkii camalkiina waa idiin dhamaaday ilaa inta xajkii lagaba gaadhayo jaabir baa wuxu uhi fawaaqacna nisaa dumarkii baanu la kulannay dee dumarkii waa lasoo wada xajay maca ciyaalkii bay wateen be dumarkii baanu markaa u tagnay watadayabnaa biibi wixii udgoonaana waanu marsanay walabisnaa siyaabana hadda waa intii iyadu aan iyagu hadyi aan wadan oo de waa intooda badanba dharkiina waan iska xidhanay walaysa baynanaa waxaan waktigaanu saa yeelay annaga ma ahayn dhexda iyadiyo wa bayna carafata ilaa arbacu layaalin oo markaa aanu taxalulay aanu waxyaalahaana samaynaynay annaga iyo carafa afar habeen baa noo dhexeeyo dee hadday maalintii axadeed tani ay dhacday waa habeenkii isniid iyo salaasa iyo arbaca iyo khamiis intaas habeenka jimco subaxdiisii dee minaaba la joogaa laftii shaba inoo dambeeya waxa udhexeeyo taa waa maalintii afraad iyo dee waxa wey ilaa maalintii sideedaad tarwiya loo baxay maalintii sideedaadna afar habeen dabadeed dee sideedaad bay noqonaysaayo tarwiya waa ixraamanayeen xaj bay u ixraamanayeen intaasaabaa adagu noo dhexaysay buu lahaa uma ahlalna waanu xidhanay xajkii yowma tarwiyati maalintaa yowma tarwiya la idhaaho yidhaahee waxaa tarwiya loo yidhi dhulkaasa oomano ahaayo dee biyaha lasii qaadan jiray loo baahanyay maalinta carafa iyo lamasalifiya la cabayo oo tarawi yowma tarwiyati uma dakala rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam calىa caishata rasuulka ilaahay baa waktigaa waa maalintii tarwiye markii la gaadhay dadkii markii hore taxalulay ay dib u ixraamanayaan ayaa uu soo galay calىa caishata radi allahu canha fawajadaha tabki laba waqti bay kala yihin markii hore sarifku ugu soo galay ti lahayd inaan sooga xajin baan ku tamaniyo waxay islahayd isaan salaada iyo soomka iyo uu ay markaa xaydkani uu horjoogsado salaad ruuxii ma tukanayoba intaa xaydka ilaahda waatan ma soomayaan inuu xajna asal ahaan camalkeeda o dhan ba aanu laba iman karahayn oo de waa kii rasuulka ilaahay u sheegay dawaafka mooye wixii kale inay la imanayso waxaana waxay ikhtiyaar u leeday maaha markaa waxay ka murugootay kaba oydo maaha haddaba maalintan dambe markii lasoo gaadhayna rasuulka ilaahay taa uu faray sideedaad markii lasoo gaadhay dadkii markii hore taxallulay waa kuwa dib u ixraamanaya iyaduna may dawaafin oo may sacyin oo sidii bay ahayd markaasaa rasuulka ilahi u yimi iyadoo oyso faqaala maa shanuki xaaladaadu maxay tahay qaala oo maxaad oysaa qaalat waxay tihi shani ani qad xidtu taa wuu ogaaba rasuulka ilahi waan xayday waqad xalla naasu dadki way taxaluleen walam axlil anigu maan taxalulin dee waa xalla yaxilo waa idqaamkii oo la kala fakiyo lam axlil haddii lam axila laydhaana halkan idqaamku caadi buu ahaan lahaa walam aduf bilbeyti beytkiina maan dawaafin oo anigu dee sii horaan ahay oo dadkii way dawaafeen waanay taxaluleen anigu dee maan taxaluleen wannaasu dadkiina yadhabuuna waxay tegayna lilxaji alaan waatan xajkii imaka loo baxayo faqaala rasuulka ilahi ba wuxu uhi ina hada amrun katabahu llahu calaa banaati aadama arrinkan xaydku waa waxaanad ikhtiyaar u lahay inuu ilaahay qadaray hablaha ilmo aadam oo dhan ba ee faktasiri iska maydho imaka uma ahallii bilxaj cumradaadii horena way iska baaqaye xajkun dib u xidho oo halkay muctamiro ka ahayd unbay qaarina isu rogaysaa fafacalad sidii bay samaysay oo waqafat ilmawaaqifa meelihii oo dhan bay joogsato dee mino way tagtay haddana carafay tagtay musalifaa lagu soo noqday minaa la degenaa waa aduga hawlihii oo dhan ba xataa idaa daharat markay daahir noqotay waa maalintii ciidda ay daahir noqotay ayay daafat bilkacbati wasafa walmarwa wa bayna safa walmarwa ayay dawaaftay saciiday uma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi qad xalalti min xajiki wa cumratiki jamiica waad ka xalaal noqotay xajkaagii iyo cumradaadii iyagoo xaal ayiin iyagoo dhan faqaalat waxay tihi ya rasuula اllahi inii ajidu waan helayaa kollay diidmadii ma yeelayo un may ahayn dee taa aynu soo maray ee abad taa arrinku may ahayne waa arrinkanoo waxay ti leedahay waxaan helayaa fii nafsi naftayda dee waa naqsi waxay wax iga dhiman yihin weeye nuqsaani ay meeshii igu jirto oo ah anii lam aduf bilbeyti beytkii inaana dawaafin xataa xajagto ilaan xajkii dawaafkan xajka la soo gaadhayeyna dadku waa kuwii iska dawaafay kii ku noqnoqonaya hadduu doona waa iska dawaafayey iyadii waxba may suurtogelin makay soo gashay meeshaas manzilkiunbay iskaba joogtay marka waxaa naftaydii ka helayaa shucuur naqsi oo ah inaanan anigu beytkii dawaafin ilaa xajkii aan soo gaadho cumro umaan dawaafin markaa oo camalkaasi iga maqan yahay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi fadhab biha ya cabdالرaحmaan walaalkeed buu ku yihi la tago kaxee cabdالرaحmaanow faacmilha min الtanciimi waxaad ka soo cumraysiisaa tanciim wadalika laylaةa اlxasba habeenkii muxasab la deganaana way ahayd habeenkaasi وxadaثnي محamed بن xatim وcabd بن حmayd qala بن xatim xadaثna وqala cabd أخbarana محamed بن bkr qال أخbarana بن jurayجi qال أخbaranii abi الزbayr أnahu samca jaaبir بn cabd الlahi radي الlahu canهuma yqul abu zubayr baa wuxuu maqlay jaabir bnu cabdillaahi oo leh dakala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam calىa caaishata radia allahu canha wahiya tabki fadakara wuxuu sheegay aagin ibnu jurayj baa maanta markii hore abu zubayr marka horeba sanadka uu inoogu sugnaayey layt ibnu sacad baa ka warinayey layt meeshii uu ka baxay ibnu jurayj baa yimi xadiidka laytna xadiid yar dheer buu ahaayo markan uu rasuulka ilaahay caaisho usoo galay waxaa ka horeeyay hadallada inuu dee xaj keliya soo xidheen iyo inuu rasuulka ilaahay amray inay taxalulaan iyo ay weydiiyeen oo taxalulkani muxuu yahay iyo intaasaa horreysay haddaba ibnu jurajna xadiidkii abuzubayr buu ka wariyey saa laysugaba wariyayoo markaa muxuu yihi markaa muslim baana hadalkii leh fadakara wuxuu sheegay ibnu juraj faacilkii ka dhigta ibnu juraj bimili xadiidi layse xadiidkii lays mid laba mida un ilaa akhiri ilaa damaadkii laakiin walam yadkur muu sheegin maa qabla hada intan ah dakala الnabiyu calىa caaishata wixii ka horreeyey intaas eg dakala الnabiyu calىa caaishata iyo wixii ka dambeeyey ee layt ay riwaayadiisa kusoo maraba qaybta dambe xadiidka uu sheegay ibnu juraj can abi zubayr laakiin waxaa intaa ka horeeya iyada waa ka dhimayd riwaayada ibnu juraj oo muu sheegin walam yadkur maa qabla hada min xadiidi layse وxdثnي أbو غسان المسمعي qال xdثnا معاad يعني بن هiشhاaم qال xdثnي أbي عن mdrب bal masaaئilu sheeku halkan soo dhigtay iska تakraar ha noqoto xajkuna waa ka yar hawl badan yahay أعmaaشha kale oo salaad imaka marka laga waramayo soom iyo zake iyo فahمka la fahmo ayaa dhaksa leh oo dee dadku way tasawuraan oo waxay la nool yihiin oy arkayaan xajku se waa wax dee umuuro inuu ruuxu camaliyan u arko mooyaane waxa kale war un bay ku taho marka halkaa la sheegaya halkaasaa la maraya waxaasaa la sameeya way adagto adigu sheekha la idhaaho dufi kitaabkan uu leeyah kitaabkiisa mukhtasarka rawdatu naadirka ibnu qudaamo u kuba sharxay mukhtasarkiisa albulbul sharxiisa sharxa aad uqayimaha xagga usul fiqi marka la eego ayuu dee umuuro marku kaba hadlayey ayuu dhahaa de matal waa cilmigu de jaawaanta qaarkood inay mubaaraso tahay wuxuu leeyahy culimadii waaweyneyd hadda musanifiinta ahayde de laakiin aafaaqeen reer maka ahayna dhulkaa oqoon ayaa wuxuu dhahaa ciyaalka yaryare reer maka ayaa ka yaqaana xajkiiyo umuuraha kaba yaqaano wuxuu leeyahay iyagii way arkayaan oo de sanad kastay joogaan oo halkii la marayay iyo wixii la samaynayay iyagoo camaliyad kana waxaa u arkayo un mooye haddaba marka uu tago uu joogjoogsanin meel alla meel uu kaga taga iyo meel uu kaga dhaqaaqo ma garanayo markaa kolley xajka tasawurkiisu walow haddii ala idhaha xadiidka jaabir oo rasuulka ilaahay xajkiisa inoo tilmaami doonaa ee uu yahay kolley xadiid axaadiisan aan hayn oo dhan ka wada dunaan doono biidn illahi tacaala cashar dheer ha ahaado haddii weliba aan sharaxiisa koobna wey haddii kalena uu ka badan bal marka waxaan leenahay imika wuxuu intan jumladan ahayd markay daahir noqotay inay xadiidkan abu zubayr can jaabir buu inooguba sugnaa ayay kacbadii iyo beytkiiyo dawaaftay safa iyo marwo rasuulka ilahi baa yihi qad xalalti min xajiki wa cumratiki jamiica ayaa wuxuu leeyahy hadalkan nawow saddex masalo fiican baa kuba sugan bal waa tan ugaba jeedo sharaxa mid weeyaana caaisha qaarinay ahayd taasna wuxuu taa ugu celcelinayaa lafihii hadaladii daci cumrataki iyo utaas iyo iyo xanafiyada qowlkooda ruuxu saasoo kale cumradii hadduu faraha ka qaado si waxay baaba-ayso dee arrinku inaanu taa ahayna qaarinay ahayde cumradeedii may burin rafdigii hore markaa iyo daci iyo waxyaalahaasoo dhan waan awilaynaa markaa waxaan ku awilaynaa imaka ma wadi karti iyo camalkii halkaa ku joojiyo arrinta labaad ee inoogu suganoo shay muhiimo ah ruuxu hadduu qaarin yahay xaj iyo cumro israaciyey dawaaf keliya iyo sacyi keliya ku wada filan xajkiisa iyo cumradiisa marka haddii xataa sacyiga markaa ugu horeeyuu galo dawaafulquduum buu inay dawaafayaa isagu iyo sacyigii raaciyo maalinta ciidda wuxuu ku celiyaa ma jirto dawaafka mooyaan dawaafulifaado dee uu la imanaya dawaafka hore quduum waay saci dib uguma celinaya ma jirto hadduu dib dhigana dee maalintaasu mooya laakiin xaj iyo cumradii dawaaf keliya iyo sacyi keliya kolley jamaahiir alculamaa watay qabaan dawaaf salafkii kaba mida kolley madhabka xaniifiyadna waa siay tahay ayaa ka dhiga laba dawaaf iyo laba saciye laakiin dee nusuusita inooguma timi waa tan axaadiisna way inoo dambaysaa arrinka kale uu imika halkan sheeku soo dhigtayna waxa weeye sacyigan bayna asafa walmarwa la sacyayo waxaa shardi u ah inuu dawaaf saxiixa dawaaf hagaagsan dabadii dhaco oo walow aanay hadalladan inoogu sugnayn halka wuxuu leeyahay taa laga qaadanay dawaa mid kolley jamaahiir alculamaata yidhaahaan waana xalay habeenka daweyne waxaan kaba soo yar sheegnay xagga dawaafka inaanay shardi meel sacyiga u ahayne laakiin dawaaf dabadiyo inuu dhaco laakiin wuxuu leeyahay halka xadiidkani daliil ugaba noqonaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu amray xaajigu wuxuu samaynayo o dhan inay samayso wixii aan dawaafka ahayn bal dawaafkii garanay sacyigiina may samayn haddii sacyi keliya la samayn karo inay dahaaro shardi umay ahayne oo waxa weye sacyiga keliya la samayn karo oo sacyigu aanu dawaaf inuu ka horeeyo kuma xidhnayn dee caaisha may dib dhigteen ee sacyiga waa iska sii samayn lay waa tan sugtay ee sacyigeedna uu dambeeyey marka waa in sacyi kaba dambaynayo arrin baa jirto kolley imaka waktigan soo kordhaysa oo ah dawaafkii dahaara u shardi aan idhi sacyigiina waa inuu ka horeeyo dawaaf saxiixi ama mid sunna ha noqdo ama kaa waajibka haba noqdo waa inuu kaba horeeyo marka sacyigaa lalaba imanayo marka waxaanan idhi haddii dee haweeneydiiba iyadoo dawaafkii dhamaysatay ama shaksiga caadiga haba intay weysadu kaba jirto isagoo dawaafkii dhamaystay uu sacyigii dahaaralaan iskaga dawaafo waa u noqonaya bal markaa imikana meeshii mascihii oo dhan masjidkiiba ama dee lasoo geliyo waa laiskagaba tukadaa masjidkii buu soo galay oo kale in de iyadoo jaanibkaa la eegayo xagga haweeneydii marka rag maaha ruuxii muxdidkaa haweeneydii xaydada ahayd ee nidhi way saciin kartaa haddii dawaafkeedii hore duhrigii ugu taam noqday way raacin kartaa oo kale ma la odhanayaa de mee masjid baabu noqdaye xataa imika ma saciin karayso oo dee inay masjidkii kuma nagaanayso oo masjidkiibaa dee dhexdiisii ay noqday ee taa bal taasi waa wax dee iman kare laakiin tay iyadu raajax yeelaan waxa weye mascahani walow imika lasoo raaciyo dee dad laiskagaba tukado dad ay halkaa iskaba degaan hadda lasoo raaciyey masjidkio masjidkii iyo isagii waxba aanay u dhexayn haddana wuxuu ahaa waa isagu mashcar gaar ah oo masjidkii aan ahayn oo kaba baxsanaayo camal gaara leh marka xukumkiisii hore ee ahaa haweeney xaadada xataa inay iska dawaafi karta adii iska saciin karta haddii taasi isma bedeleyso soo gelintani taa ma bedeleyso sidii lasoo geliyey imaka tawsiicadan lagu daray ee mashcarkii khasaa'istiisi iyo xukumkii waa leeyahay marka ruuxu haddii haw saasoo kale ay kuba timaado sacyigeedii way iskaba wadanaysaa way geli kartaa bay markaa ka dhigan tahay oo dee masjidnimo imika uguma diidayno waayo mashcar ahaan ayaa la eegayaa inuu ahaa camal gaarana lahaa tiina bal waata meesha yar iman karta kolley ishkaalaadna kolley waa dee imika malaa buxuusi way kuba badan tahay ishkaalka weyne yar jirayaan waxa weeye dee dadkii markay bateen tawsicadii dhib ma laha dee istowsaarka oo kale iyo laakiin tawsicadii baa dee imika waxay qaateen markii hore culimadii hore marka la eego dee la eego qolooyinkan maka akhbaarteeda dhiga iyo kutubta manaasigta kaba hadasho iyo way diraacinayeen oo waxay lahaayeen safana waxa weeye dee intaasoo diraac weeye marwana intaasoo diraac weeye dee marwana xaggii masjidka xigtay bal markaa taas baabay ahayd iminka sida muuqato tawsiicadii oo kale dee waxaad moodaa marwo qeybtii ahaan jirtay oo kale in ama qeyb safo ahayd inay marwo ku biirtayba markii hore intuu ahaan jiray marka la waasiciyo marwo aad loo ballaadhiyey safo wixii baryaha hore culimadu ay yaqaaneen safaabkii ahaan jirtay imika inay marwoba raacday safina rushaba ay noqotay oo kale waana ishkaalaad dee kolley yar tawsicadan iyo waxyaalahima kolleyna dee ciddii bal yar waxaasi cinaayo iyo ihtimaam ule bal waxyaalihii la yidhi iyo qaraaraadkii jiray iyo culimo buxusi waktiyadan dambe laga qoriyo ishkaalaadka dee kolley ruduud badan iyo niqaash badan baa jirte qolooyinkan aan taleelka sumcaala dee buxuud kala duwan oo taw xukmu masca iyo waxyaalahaasa waa helaysaan oo dee hadalku uu kuba badan yahay waxaan garanaya laba kun iyo sideedii markii ugu horreysay ee habkan ano halkii hore ogaa si anu way igu adkaa waan ad yaabay oo dee waxaan siri mala waxaan meel aad ahayn ba saci meeshii ayuubaad marmaraysaa oo mooyi talama ku hagaagaysa markii dambe iska taqabulaysaa wixii waa marka la eego tawsicadan iyo waxyaalaha ay laba timi kalley zaxmadun ay laba timi وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن مضر عن أبي الزبير عن جابر بن المضر مضر بن ضهمان الوراق وراق ويهرين مر أصار من كتاب الإيمان يوم ما هو من ذا الروايات بدن كتاب كله إنت بدن الروايات كيس مطالعة يوم بين نقدان أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث بمعنى حديث الليل markaa mucaad ibn mucaad me madar alwaraaqa abi zubayr kama warinayaan xadiidkii latin kaba soo baxnay mid macnihiisi ila ayuu waday wazaada fi lxadiidi wuxuu ku siyaadiyey qaala wuxuu yihi wa kana rasuul lah waxaa odhanaya jaabir baa odhanaya wa kana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha rajula nin sahlan debacsan akhlaaq fiican oo debacsan buu ahaayo idaa hawiyati shaya shay hadday jeclaato waa dee sharcan aan ba bannaan weeye wax nuqsaano xag diin ku sugani aanu jirin maxduud sharcigaanu kala ratimahayn taabca ahalceli da waad ka jeclaatay inay camal gaara yeelto waa cumro waa camal khayra wax nuqsaani maba jirto waa kuba raaci jiray faarsalahaa waa diray maca cabdiraxmaan ibn abi bakrin faahlat bicumrati min atanciim qaala madaru madar baa wuxuu yihi qaala abu zubayr abu zubayr baa wuxuu yihi fakaanat caaishatu abu zubayr hadduu jaabir ka warinayana dee mutasil buu inoo noqon hadduu isagu aanu jaabir ka warinayna kolley inqidaac waa jirayaa fakaanat caaishatu inama soo gaadhina caaisha waxay ahayd idaa xajat markii beryihii dambe weeyey markay soo xajto sanacad kamaa sanacat maca nabiy llaahi salى اllahu alيه wasalam si waktigaa ay samaysay oo bacd alxaj bay iska cumraysan jirtay xadaثna axmed ibn yunuس qaala xadaثna زahir qaala xadaثna abu zubayr can jaabiri radi allahu canhu xa وxadaثna yaxya bn yaxya walafd lahu qaala akbarana abu khaysamata can abi zubayr can jaabiri radi allahu canhu qaala kharajna maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam muhilina biاlxaji macana xalay maca yagayin annisaa haweenkiiyo welildaanu caruurtii jamcu waliidin wey falamaa qadimnaa makata maka markii aan nimi oo dee caruurtii yaryaraydna iyagoon qaangaarin xajku waa ka ansaxayaa ajri way yeelan ciddii kale waxa weeyaan dee iyagu waxaan u dhib yeelaysayna ajrigoodii way yeelanayaan si uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haweeneydii taa weydiisay yidhi uu kuba yidhi haa adiguna ajri ayaad kuba leedahay walow xajkii islaamka ee faradkii ahaa aanu kaba gudayn kol haddii qablalbuluq arrintoodu ay tahay aanu kaba gudahayn waxyaalihii laga dhowri jiray maxduuraatulxraamna waa laga ilaalinaya un waayo axkaamtii xajka o dhan wa meesha way ka ratibmaysaa markaas muxuu yihi falamaa qadimnaa makata maka markii aan nimi ayaa dufnaa bilbeyti beytkii baan dawaafnay wabisafa walmarwati safiya marwana waan sacaynay dhexdoodii faqaala lana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wasalam man lam yakun macahu hadyun falyaxlil ninkaan hadyi wadin ha iska taxalulo qaala qulnaa waxaanu yihi ayulxili macnaa xalaalnimakan ama taxalulkan taxalulanaa keebuu yahay ma waxy muxuu yahay waxa noo banaanaanaya waa maxay qaala alxilu waxa weeye waa taxalul kulluhu dhammaantii oo macnaa wax allo wixii markii hore laydinku diiday ixraamka daraaddeed wuu idiin banaanaanaya qaala faatayna nisaa dumarkii baan isaga tagnay walabisna tiyaaba dharkii ayaan xidhanay wamasnaa addiiba waxaan marsanay masa yamaso dee waana faciilo baabkeeda waa tan markii idqaamkii la kala fakiyey bay arrintu muuqatay marka kale tadciifku jira ma muuqanayso masa yamaso ay masisna addiiba falamaa kaana yowmu tarwiyati markii uu galay ee uu sugnaaday maalintii tarwiya uu yimi ee uu soo galay ayaan ahalna bilxaji xajka exraamano ee san hore usoo ogaanayna ruuxii isagu markaa hore maka joogay ama dadka aafaaqiinba haba noqday xajkii waxaa haboon maalintaa tarwiya un in la exraamtay aan waxba lasii qadimin kolley culimada badankood waa qowlkood malaa dee dad selafkii waktigii saxaabada sidaa si ka duwan yeeli jirayna waatan soo maray imaam malikiina min awali dilxijaaba la exraamanaya bay idhahaan laakiin waa kan maalintaasaanu exraamanay wakafaana dawaafu lawalu waxaa nagu filaaday dawaafka iyagii hore macnaa waa sacyigayii bayna safa walmarwa ayaa nagu filaaday laakiin cidduu ku filaaday waa dadkii iyagu qiraanka ahaa ama qaariniintaa weeye ama dadkii mutamaticiinta ahaa iyagu dawaaf labaad ama sacyi labaad bay yeesheen ee wuxuu leeyahay waa dadkii qaariniinta un waayo riwaayaadkii kala taha inoo caddaynaya caaisho xadiidkeeduna hore inuu soo maray ama cashirkii kan ka horreeyey fa amaranaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa na amray an nashtarika fi libili walbaqari markay hadyi noqotay ina ninkii mutamatica iyo qaarinkiiba hadyi baa laazimaye xaggii hadyigii inaan shuraakowno oo geeli iyo lo-diiba aan kuba shuraakowno see lagu shuraakoobaya kullu sabcatin toddoba kastoo mina anaga naga midi fii badanatin waa neef geela ama neef lo inta badan geelaaba badanada la idhaha laakiin lo-diina waa la odhan karaa bal xataa shaatada kolka lagu idlaaqi karaabaa sharaxa iguba sugan muhimku waxa weeyaan neefka adhigahaa ruux keliya ayuu hadyi u noqonaya laakiin neef geela ama neef lo-a toddoba shaksi ayaa shuraako ku noqon karaa xataa haddii camalkoodu kala duunaa oo midna mutamatica midna qaarin ahaa way u noqonaysaa un xataa dee waxaan nusugooda keenay ha kala duunaado barhkoodna waxay leeyihin siday doontaba xataa hadduu ruuxu odxiyo uga jeedo ama aad hilibba ugaba jeedo kii kalena uu ixraam nusugiisii wixii kaba yimi uu jeedo way u noqonaya adigu toddoba ku shuraakoobaya وxadثnي محamed بن xatim qaل xadثna yaحya بن سacيidi عan iبn jurayجi qaل أخbarnii abu زbayr عan jaaبir بn cabdاللahi رadي الlahu عanهuma qaal أmarna النabiyu slى الlahu عليه وasلم lama xlalna markii aan taxalulay wuxuuna amray an نxrima xajka inaanu dib u xidhano إida twajahna ilىa mina markaan mina ukacayno ilىa minan mina markaan ukacayno qaala wuxuu markaa jaabire faahalalnaa min alabdaxi masjidkii kumaanaan noqon waa halkay deganaayeen ayuun baanu ka xidhanoo dee ruuxba halkuu degan yahay xaramka dhexdiisunbuu kaba xidhanaya dabadeed baanu u baxnay xaggii mina وxadثnي محamed بن xatim qaل xadثna yaحya بن سacيidi عan iبn jurayجi xa وxadثna cabd بن حmayd qaل أخbarana محamed بن bkri qal أخbarana بن jurayجi qaل أخbaranii abu زbayr أnahu samca jaaبir بn cabdاللahi رadي الlahu عanهuma yqul lam yaquf الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay muu dawaafin walaa asxaabu maha asxaabtiisii oo dhan ee waa kuwii qaariniinta ahaa weeye bayna aلصaفا والmarwati safa iyo marwe dhexdooda ilaa dawaafa waaxida sacyi keliya mooye dee dawaafkana waa lagu idlaaqaa la odhanaya zaada fi xadiiثi moxamed ibni bakrin dawaafu اawal waa sacyigii maalintii hore ay sacyiyeen kumay celin sacyi dambe dawaafun bay kuga celiyeen laakiin waa dadkii qaarininta ama kii mutamatic ahaa xadiidkii caaishana waatan kuma soo aragnay marka horena waa saciyaya cumradii buu saciyaya marka dambena xajkii buu saciyaya وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna يحيى بن سعيد عن بن جurayج qال أخبرني cطاء qال سمعت جابر بن عبد اللhi رضي الله عنهما jaaبر بن عبد اللhi baan مqلay في ناasi mعa ناasi dad macoodo maعي ah oo mna markaan maqlay keligey maan ahayn dad kalea ila joogay qaala wuxuu yihi أهللna waanu xraamanay waan xidhanay xajkii أصحاaبa محamdi صلى الله عليه وسلم اkhtisaaص bay ku naصibsan tahay oo أخص waxaan khaaص yeelayaan ujeeda أصحاaب محمد محمد أصحاabtiisiiye بالxaج xaج baan إحraamanoon ku dhawaaqnay khاalصا xaal yahay mid khaalصa waxdow keli ahaantii oo xaج keliya un wax kale aanu la socon waana in badan oo iyaga kaba mida dad ka dunaana waa jira yaa la odhan nin xadiiث way iska hor imanaysaa sababto waa in badan oo kaba midisa ay xaaladoodu ahayd laakiin qeyb kala duwanna waa jirta ama rasuulka ilaahi muxuu ahaa weli masaladaasi waa wax inoo dambeeyay iyada awjuudii taa kuba timi laga yaabaa walow wixii dee aada ugu sii tacalluqsanaa ay sii dambeynayaan oo xadiidkan xajatulwadaacna ay kaba dambeeyaan laakiin casharkan ka dambeeyaan ma baabka hore intaynaan xajka gelin baabkan ku joojin doono inaan bal masaa-isha aan iska reebno iyadana rasuulka ilaahay bal waxyaalihii soo yimi iyo sida lagu jamcinaya riwaayaadka kala duwan ee saxiixan iyo keyrkood bay nooguba sugan kuwa le qaarin buu ahaayo mufrid buu ahaayo mutamatic buu aha intaba waa axaadiida sugan bay noogu sugan tahay macnahoodu waxay yihiin bal insha allahu tacaala casharkan ka dambeeya un bilowgiisa ayaan masaladaasna biidn illahi tacaala iska reebi doonaa si masaaisha dambe ama meelaha dambe waxyaala ku imanayaan halkaa isaga ay xaaleynaan qaala cadaa ba wuxu uhi qaala jaabirun faqadima الnabiyu salى اllahu alayh wasalam subxa raabicati subaxdii afraad haddii subxa la idhaahno sda soodka la kasriyana luqada way iska banaan tahay taasoo mada tagtay min dilxija waa maalintii afar ay ahayd bisha dilxija oo axad ahayd buu yimi maka faamaranaa markii dawaafkii iyo sacyigii dhamaaduuna amray an naxila inaan taxallulno qaala cadaawn cadaa wuxuu hi qaala wuxuu hi laakiin jaabir buu kaba warinaya rasuulka ilaahay baa yidhi xillu waa ficlu amar xalla yaxillu dee amarkiisii weeye taxallula xalaal noqda wa asiibu nisaa dumarkana isaga taga way idin banaan tahay haw qaadani oo dharka iyo xaasun inay idin banaanaanayaan waa taxallul dhan qaala cadaawn cadaa ayaa wuxu uhi walam yaczim calayhim kumuu adkayn xagga marka la ega inuu fasakhaan xajkoodii waa ku adkeeyo taa wax kale waa kaa rasuulka ilaahayba kaa cadhooday markay hore u fulin waayeene laakiin arrinkan ah xagga dumarka asiibadu way idiin banaantay weeye ee laazim kagamuu dhigin taas walam yaczim calayhim walaakin axallahuna manaa axalla nisaa lahum dumarkii waa idin xalaal buu u cadeeyey un laakiin tan wuxuu cazimo kaga dhigay may jirin laakiin inay fasakhaan ay taxallulaan taasi cazimay ahayd faqulnaa waxaanu idhi waa markii joogsigoodii hore ay ka joogsadeen arrinkana ay ku cuslaatay lamaa lam yakun markii aanu noqon baynana wa bayna carafata inaga iyo carafo dhexdeedna ilaa hamsun shan habeen mooye dee shanina way udhexayso maalintii afraad marka ay tahay habeenkii shanaad iyo kii lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad oo habeenkii mina loo hoyanayay ah intaasaa carafo kaba xigtay marka waxa inaga iyo carafo inoo dhexeeya shan habeen ay tahay ayuu amaranaa dee waktigoodii horena xajkool haddii lasoo galo mar hore lasoo exraamto xaaladaasaa lagu jiri jiray amaranaa wuxuuna amray rasuulka ilaahay an nufdiya ilى nisaa inaan dumarkeeni la mubaasharoonoon uba tagno oo fanaatiya aan tagno waa hadaladiisii dee arrinku ugu cuslaa aynu nimaadno carafata carafa taqduru xaal ay tiixayso madaakiruna almaniya dakaryadeenu oo ujeedadu iyadoo mararka aynu dumarkii laba kulannay haddana haddaan exraamano inagu cusub yahay kulankii dumar iyo xusuustoodii aynu carafo joogsano taas baabu ina faraya oo ay tiixayso madaakirteenu adugu waa dakar jamiciya laakiin qiyaas maaha almaniya qaala wuxuu yihi cadaa odhanaya yaquulu waa ishaarayay jaabiru biyadihi gacantiisa kaani oo yaquuludu waa macnaa yashiiru weeye waa tii qowlkoo lagu idlaaqa ishaaranaynu hore soo maray hadalkiina weli cadaaba wata kaani waba anigoo anduru eegaya imakaanad moodaa inaan arkayo ilaa qowlihi waa ishaaradiisii qowlkiisu waa ishaaradiisii biyadii gacantiisa uu ku ishaarayo xaruka markan uu leeyahay taqduru madaakiruna maniya ayaa laga yaabaa inuu gacantiisa dhaqdhaqaajinayay isagoo ishaaro tahay imaka inaan kaa arkayaanad moodaa hadalladaasay yidhaaheen waa markii arrinkani ku yar weynaaday faqaala nabiyu salى اllahu alayه wasalam fiina rasuulka ilahi baa naga dhex kacay faqaala wuxuu uhi qad calimtum waxaad og tihiin anii atqaakum lilahi ninka idinku cabsi badan ilaahay inaan ahay wa asdaqukum idinku run badan wa amarukum de waa adwacukum lilah idinku daaco badan oo ilaahayna uu idinku adeecitaan badan waxaana aan amraya waa dee shaygaa jiraysan walowlaa hadyi hadyigaygan aan wata haddaanu jirinna laxalaltu waan taxalulilaa aniguna kamaa taxiluna saa u taxalulaysaan walow istaqbaltu min amri haddii aan qaabilayo amarkayga xaggii masadbartu waxaa imika aanu tala jeediye idhaafay imika waxaan gudagelaya ay tahay lam asqil hadyi hadyiga maan soo kaxeeyebo imikaan idinla taxaluli laayo faxilu taasaan idin amraya ee taxalula faxalalnaa waanu taxalullay wasamicnaa waanu maqalay rasuulka ilaahay waadacnaa waanu adeecnay qaala cadaaun qaala jaabirun faqadima caliyun cali baa yimi min sicaayatihi amalkiisiiyo wilaayadiisiibuu kaba yimi sicaayada asalka hore kitaabkana aan kusoo aragnay marka ruux camalkan ah seke soo guritaanka ayaaba sicaayo badan laakiin taasun khaas kuma aha ee wilaayo guud baaba waa la yidhaha waayo hortaynu soo maray aalubeytka inuu rasuulka ilaahay diiday niman ilmaadeeradii ahay inay sekada soo gurinteeda u diro halkaa wax kaba qaataan waayo iyaga umay banaanaynba calina yaman wuxuu u joogay wilaaye ahaan iyo imaara ayuu u joogay ee may hayn sekadoo keliya arrintuu uba joogo ee macnaha wilaayadiisii un macnada waxa weya caliaag markii rasuulka ilaahay asxaabtii badnayd ay madiine kasoo xajeen cali bnu abi faatimana xagga madiineay kasoo xajtay laakiin cali bnu abi aalib wuxuu ka yimi yeman oo maka markiu yimi yeman xaggeedu kaba yimi halkaasuu kaba yimi faqaala rasuulka ilaahay baa ku yihi isaga cali markuu maka yimi bima ahlagta inay dadkii kale rasuulka ilaahay baa la socda isagaa u sheegoo yihi ninkii cumro doonaya ha xidho ninkii xaj iyo cumro doonaya ninkii xajun doonaya waataynu soo maray iyagu laakiin may ogeen wax la yeelayo waa xajki koobaad ee rasuulka ilaahay soo xajoonay la socon rasuulkaa ku yihi maxaad soo xidhatay markii aad xaggaa ka timi yeman qaala wuxuu yihi bima ahalla bihi nabiyu sala allahu alay wasalam wax gaara maan xidhan wuxuu baabanu ihi ilaah hilaalkaygu waxa weeye hilaalka rasuulka oo kale kolba rasuulka ilaahay wuxuu ixraamto ayaana ixraamkaygu yahay bal taasba weeye waa masalo inagu soo koraday oo ah ruuxu hadduu idhaaho waxaan anigu ixraamtay waxa hebel ixraamto waa shaksi kale hebel wuxuu ixraamtay ayaa ixraamkaygu yahay ixraamma ku guntanaya ha way ku guntanaya weye laakiin marka isagii waa la eegayaa wuxuu xaraamto hadduu cumro ahaana cumray u noqon hadduu xajiya cumraha si u ahaa ayay u noqon oo laguma fasiraya isagiyo abu muusaba sidaasay sameeyeen sababtu waayo waa xajkii hore rasuulka ilaahina lama socdaad irshaadaad may haysan saasay yidhaaheen faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay waslm markaa rasuulka ilahi waana xoolana waday markaa isaga waa geel badan buu keeno inoo soo socda haddii ala idhaha oo xajkan dee xadiidka jaabir inooguba imanaya fa ahdi macnaa hadigaaga qal weeye u wadaaba kolley wabkus nagowna xaraaman ee xaala kawninka muxriman haddaba kol hadday taa tahay aniga xaaladaydu hadyi baan waday adna waad wadaa qaarin baan ahaye ha taxallulin saa ku baaqi noqo oo halkaagaa saa ku ahaw oo hadhow hadigaaga qal taas buu isaga ku yihi qaala wuxu uhi wa adaa lahu rasuulka ilaahay wuu soo hadiyeeyey caliyun hadyan waa hadyi uu soo iibiyey maahan wax sakadiya waxyaalahaasbaa faqaala suraqat bnu malik ibnu jucshun baa wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow waa ninkii a damaantir hijradiina rasuulka ilaahay ka daba tegay islaa boqolka halaad ama labada boqol ee geela aada heshi ninkii lahaa faraskuu laba galay waa saxaabigaa jariirka rasuulka ilaahay xajkiina laba joogay markaasaa rasuulka ilaahay buu ku yihi yaa rasuul allahi bal maalintaas baa rasuulka ilaahay dee markii uu arkay inaanu gaari karahayn uu yihi waraaq ammaan ii qor waraaqdiina waa ulaba yimi ayaa sidaa siirada inooguma sugan yihi rasuulka ilahay bal ka waran haddii lagu geliyo siwaare kisra waa simbayaashii iyo tashhuuliyadii kisra xidhan jiray waa boqorkii reefurs bal ka waran haddii lagu geliyo waa kisroon cidi u dhowaan karin oo waktigaasna xataa reer room jabiyey rasuulka ilaahayna dariid iyo halkaa uu dhuumanayeba yahay ayuu deetu yihi ma ina hurmus deetu yihi ha de aduu isagu malaa kole waktigaas ma soo dhigan waktigii cumar baa la keenay madaa-in la galay baa taajkiisii iyo siwaaradiisi iyo wixii baa la keeno deetu u yeedhay cumar waa loo xidho deetu yihi gacmaa taago allahu akbar dhoodheh ilaah baa mahadleh kisro intuu waxaan ka soo salbiyey nin reermaiya oo reer beni mudlija u geliyey oo kale waa dee rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii taas mabaa may sii raagin haddaba ninkaas baa yihi alicaamina haada manaa cumrada iyadan imaka eeg xaj bay ku jireen way fasakheen oo cumraa loo bedelay kolley su-aashu tu weydiinaya waa taas bal kolley sharaxa waxaa ku sugana waan yar eegi doonaa alicaamina haada fasxigan imaka camalkii ninkii aan hadyi wadini uu fasakhayo xajkiisiiba cumro uu bedeli karo waa mid ama se dee say intooda badani ku sharxaan waa cumradan aan bilaa xajka cumraysanayna licaamina haadaa masanadan un bay khaas ku tahay am liabadin amase werigeedba waa wax jiraya oo noo jidaysan faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi liabadin waa daa'im werigeedba waa jirtaa waa camal mashruuca waa camal jidaysan taas buu kuba yidhi bal in yar hortaan raaciyo kan xadaثna بن نmayr qال xadaثnii abي qال xadaثna cabdالmلك بن abي سlayman عan caضاء عan jaaبir بn cabdاللahi رadي الله عanهma qال أhlna mعa rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم بالxaج falama qadima makata maka markii uu yimi qadimnaa makata amaranaa an naxila inan taxallunuuna amre wanajcalahaa cumratan fakabura dalika calayna arrinkaasi uu nagu cuslaaday wadaaqat way cidhiidhyantay oo bihi arrinkaa suduurna laabahayagii baa la cidhiidhyamay fabalaga dalika الnabiya salى الlahu عalيه wasalam arrinkaas baa rasuulka ilaahay gaadhay famaa nadri ma ogin oo ma garanayno ashay-un balagahu min aلsamaa inuu shay yahay iyo war xagga samada uga yimi oo ilaahay ogeysiiyuu usoo waxyooday am shayun inuu ama war oo ahaa iyo shay min qabli naas ama dadku inay ogeysiiyeen oo loo sheegay faqaala wuxuu yihi ayuha nnaasu dadow axilluu xalaal noqda oo imaka xilluuna waan soo haynay axilluuna naa ficilkan baa sulaasi iyo rubaaci waa ku yimaadaa axalla yuxillu waana axlilba amarkii noqon dee aynkood haddii idqaamka la daynayana axillu buu noqonayaa xalla yaxillu haddii la yidhahna waa taa xillu haddii idqaamka la kala fikiyana ixlil bay ahaan lahaydba falowla alhadyu aladii maci haddaan u jirin hadyigan aniga macayga facaltu kamaa facaltum sidaa samaysan baama samayn lahaa qaala faaxlalnaa xataa wadina nisa waan taxalulay ilaan dumarkii uba tagnay wafacalnaa maa yafcalu xalaal ruuxa xalaasha wuxuu sameeyey ba aan samaynay xataa idaa kaana yowmu tarwiyati kaanadu waa taama markuu galay sugnaaday maalintii tarwiya ee uu soo galay wajacalnaa makata bidahrin bacdaa makana aan dhabarka yaga yeello ujeeddadu aan socodkii bilaabaynay un weeye gurigoodii haba joogeen halkay deganaayeene ayaanu ahlalnaa bilxaji ayaanu xajkii exraamanay xadiidka jaabir weli waa inoo socdaa kolley waktigeenna waa yar gaadheen casharka joojin jirnay bal laakiin xadiidkan xadiidkii inoo dambeeyaana waa jiraayo isagana abu muusa alashcari oo isaguna san oo kale oo rasuulkii ilaahay waxaan ku exraamtay baan kuwa exraamtay labada xadiidta inoogu sugan waxa weeyaan exraamku cumro waa uu ruuxu keligeed uu exraamto waa ku ansaxaya xajna waa ku ansaxaya xaj iyo cumro waljiro waa saddexdii iyo exraam mudlaqa waa isagoo ilaah waan exraamtay amase bal ruux kale ihaah wixii hebel ku exraamtay baan ku exraamtay waayo rasuulka ilaahay umuu diidin bal markaa haddii uu waxa weeyaan hebel wuxuu ku exraamtay buu yidhah waan ku exraamtay arrinku wuxuu noqonayaa isagiibuu kolba xaaladiisa hadduu xaj ahaa iyo hadduu cumro ahaa iyo hadduu labadooda wada ahaa ayuu waxa weeyaan noqonayaa arrin buu soo qaadaa imanka sharaxa igu suganoo haddii isaga naftiisu exraam mudlaqa ahaa exraamka mudlaqa waa haddaad tidhaaho aada exraam u niyooto waxna kamaad degin marka dambe adaad sarfinaysaa ka doonaysaad u sarfinaysaa marka taabic uma noqonayo xaggu doona inuu sarfiya ku doonu kala dhigi karaa buu leeyahay arrinta kale jirta abu muuse markuu taa yidhi taxallul buu yihi calina wuxuu ku yihi baaqi noqo waxay ku kala duwan yihin iyago marka hore dariiq keliya soo wada maray calihadyi buu waday rasuulka ilah saas u yihi u baaqi noqo exraamkaagii abu muuse laakiin waxba ma wadin deetuu si dadka kaleba uu faray ayuu amray isaguna inuu taxallulo ayuu bal matalan taa faray bal waa inta iyada imika halkan iyada inooguma sugan waxaa hadhay masaladan ah in xaggan cumrada iyo xajka fasakeeda iyo su-aasha suraaqa taa kolley mar kalena waxbaa inoo soo noqon doonaa markaasaan yar eegi doonaa sharaxee laakiin imaka tan laba macnuun baan yar ishaaray in su-aashiisu ay tahay cumradan aanu cumraysanay bilaa xajkayni may aqoonin waa tan kuma weynaatee masanadan un bay khaas ku tahay oo wixii ka dambeeyey xajun baanu bilaa xajka xajaynaa ee waqtiyo kalean cumraysanaynaa mise weligeedba waa wax noo jidaysanoo may waa weligeedba waa tafsiir waana say dee qolooyinka culimada badankooda iyagu ku taga faskiga xajku inuu sanadaa khaas ku ahaa ee aanu dib u jidaysnayn taas waa say iyagu kuma fasiraan waxaa kaloo xadiidka weliba su-aasha noo malaa u dhow na iyadoo macnu uu yahay fasigan aan maanta xajka yagii aanu fasaknay aynu cumro u bedelay ninkii aan hadi wadini ma imikun buu khaas ku yahay mise waa weligeed boo rasuulka ilahi yihi mee dalil abado taasi ay keenayso ruuxu hadduu xaj keliya xidho waxadiyana aan wadan inay u banaan tahay inay u banaan tahay markuu tago inuu cumro isagaba bedelo walo culimada badankoodu taa aanay badnayn waana masale kolley wixii dee intaa ka badan ay noo iman doonto kitaabka inooguma iman doontaa abuber oo leh asxaabtii rasuulkun baa taa lahaa dadka kale lama wadaagsanayaan bal umuurahaase isu eegid bay u yar wada baahantahy iyo iswadageyn bay u baahan tahay axaadiid kalena way noo dambaysaaye laakiin imika balaktiga wixii aan kusii sharxaynay ayuun baaba intaasa kolley jaabir xadiidkiisii laba dariiq ba inoo dambeeye in sha allahu tacaala labada dariiqna cashar ka dambeeyun ba inoo raaci wallah subxaana wa tacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu